reuters ayaa ku warantay in weerar ciidamada maraykanku ay ka geysteen duleedka magaalada gaalkacyo sebtembar sideed iyo labaatankeedii oo markaasina wasaaradda gaashaandhigga maraykanku ee bentogan ay aaminsanayd in weerarkaasi lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay hadda saraakiil maraykan ay sheegayaan in weerarkaasi lagu bartilmaamaysaday maleeshiya deegaankaahi oo aan al-shabaab ahayn weerarka oo gaalkacyo ka dhacaya ayaa waxaa lagu dilay toban maleeshiya deegaankaahi waxaana lagu dhaawacay saddex kale sida warka ay reuters heshay lagu sheegay iyadoo intaasi lagu diray in wax khasaare rayidahi dadka uusan soo gaarin dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay maraykanka in ay sharaxaad ka bixiyaan weerarkaasi ay dowladda soomaaliya ku sheegtay in lagu qaaday ciidamada maamul goboleedka galmudug oo aan al-shabaab haba yaraatee lagu bartilmaamsadin taniyo wixii markaasi ka dambeeyey washington waxa ay isku dayeysay in ay arrinkaasi xaqiijiso baaritaano dheer ay sameeyeen kadib waxaa lagu ogaaday in weerarkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaamsaday maleeshiya deegaankaahi oo aan al-shabaab wax khasaare weerarkaasi ka soo gaarin sidii labaatankii sebtembar markii weerarkaasi uu dhacay ayaa wakaalada wararka reuters oo soo xiganaysa afhayeenka kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay iyagu wax khasaare ay ka soo gaarin islamar ahaantaasina aysan wax maleeshiyaad ahi deegaankaasi ku lahayn taliska ciidamada maraykanka ee africa ee u s military africa command la yidhaahdo ayaa waxa uu ku tilmaamay in weerarkaasi ay qaadeen kadib markii codsi ka yimid ciidamada nabadgelyada puntland iyagoo markaasina qiimeeya xaaladda howlgal ay ciidamada ammaanka puntland hogaaminayeen ayaa waxa ay saraakiil maraykan ahi sheegeen in ay ka dalbadeen in weerar dhinaca cirkahi lagaga caawiyo islamar ahaantaasina halkaasi ay ku dileen toban maleeshiyo deegaankaahi ayna saddex kale ku dhaawaceen sida warka lagu sheegay balse dib u-eegis lagu sameeyey weerarkaasi taasoo bilaabatay oktoobar afarteedii ayaa waxaa lagu ogaaday in weerarkaasi aan lagu bartilmaamsannin koox ka tirsan al-shabaab sida markii hore la rumaysanaa haddaba galmudug oo muddo badan ku celcelinaysay in weerarkaasi si gardaraaha loogu soo qaaday maraykankuna ay ka dalbanayeen inay jawaab ka bixiyaan arrinkaas ayaa madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi waxa uu v o a u sheegay inay soo dhoweynayaan warka cusub ee kasoo yaray maraykanka runtii horta saa la socotaba arrintaas annaga saan sheegayna mar walba annaga waxaa aaminsanayn dadka meesha ku dhintay inay dadka tirsan maarata ciidamada galmudug oo lagu leeya ciidankeena meesha joogo marka haddana arrinta soo baxday macnaha oo soo caddaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay aysan shabaab ahayn in maaragtay iyo warbixintan xaqiijinayso arrintaas runtii waa arrin fiican waa soo dhaweyneynaa wixii kaloo ka dhiman runtii annaga dowladda maraykanka waa kawada hadalnay waana kala hadalnay ayagana maaragtay soo dhaweeyeen haddana runtii waxaa socda wada shaqeyn badan oo noo dhexeysa annagii ayay maaragtay dul waxaan rajeyneynaa waxyaaba badan inay ka bedelmi doonaan mustaqbalka haddii layihaha maxamed xaashi ayaa intaasi ku daray in ay sidoo kale rajeynayaan in aysan mustaqbalka dhicin weeraro lagu qaado ciidamo aan ahayn kuwa al-shabaab boqol kiiba boqol haddaba sidii arrintaa u dhacday ilaa hadda muddo ilaa laba jeera maaragtay way kulmeen madaxweynahena iyo madaxweynaha galmudug iyo safiirka maraykanka xiriir toosana waa leena maraykanka ciidamada ruuxooda saraakiishooda maaragtay amniga hadda jooga ku sugan deegaanka xiriir toosaan leenahay waxaana naga dhexaysa hadda wada shaqayn dhab ah wada shaqayntaasna waxaan rajeyneynaa inay sii koonaato qaladkaana inuu mar kale dhacin waa isku sheegnay mar dambana ma dhici doono qalad noocaas oo kale haddii layihaha hore ayaa danjiraha maraykanka ee soomaaliya uqaab steven schwartz waxa uu u sheegay in weerarkaasi xogta ay heleen ay issoo taraysa islamar ahaantaasina ay baaritaano ku samayn doonaan hadallada ka soo yeeraya galmudug iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ee ku aadanaa in weerarka ay ciidamada cirka ee maraykanku qaadeen uu ahaa mid lagu bartilmaameysaday ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo aan haba yaraatee al-shabaab lagu bartilmaameysanin